xarunta farsamada xirfadaha aqoonta iyo tababarada ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa xarunta wasaaradda haweenka ku qabatay kulan looga hadlayay wacyigelinta gabdhaha dhibaatooyinka kala kulma isticmaalka daroogada iyo in si qaldan loogu adeegsado aaladaha teknolojiyada iyo baraha bulshada mulki ibraahim axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka xarunta farsamada xirfadaha aqoonta iyo tababarada ee koonfur galbeed ayaa ka warbixisay ujeedada beedhaban lagu qabtay kulankaani isku koyne weli iya maadaama oo leeriy howlbadan magaalada markii la dhexgalay gaar ahaan hadday goboladu madii oo walyar service ay walahsuubi yaa weli la argayhi ini daroogadii meeleka badati xataa kuriiley hortii markii hore la ogaayay xataa gabdho xataa la sheegahaye ini walaaga say foolxumo ihi iyo ini walaago oo internetka hadda gabdho lakahan badahay oo markastaba leeraaw sawir xataa banaanka laha ku qaadaya qoftuna daahirkoota iyo walbaba ogayna laga sheego walaagase iya muhiimada mkakaniguyi oo hada boorkan ka gorinya iyo eh ini walaagase wasiin ku sheegna oo walaay lasiin ku sheegana siina fikirkaas ay qaadataan waana ka camal fadlaan iyo fadaan walaa gabdhi iyo maamooyin banaan isku weeri barnaamijyada kala reeda in isku kooyo doona in isku aragi doona marka qorshigaana weli ayaaha ini un walaago oo dhibaatada oo daroogada lato iyo dhibaatada leeyahay internetku oo baaxadiis horleen dareerta shalay gabara kuri leeraaye hadalna fadaan dhinaca kale qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaani ayaa soo jeediyey ahamiyadda kulanka uu lahaa bis qofkii dhibkaas adan jeysata oo uusa meelr bulshahan dhex surmi karin familishahan dhex surmi karin walan qabsada karin mustaqbalan samaysada karin dhibaatadaas ay marka ay sababan adi sababan ah waayo walaas adi gudbidi walaas adi meel dheer deersidi haddii qofka walayrkaas laha aadi ada meelo ada laka afjar lahayna dhibaatada sungiisoo hadda ma kadhii lahayna marka walaagee la hagaade wal buunbuune wal wiine qof kasta sii qaada sii qaada marka walaa sii faafaayan qofkina familisheena deeraasa familisheena hataa wayba cariiri kanagaas la noolashadii xaafadii mise deegaanka mise meel usa deganaa goobti yaa cariiri kanagaas waayo mayba leeray gabarti oo sisi la habeelay aadiya mise aawshe mise abtishe mise walaalshee leeray mise walaaliya marka la noolaashada bulshada dhatiaba dhibaato keeta marka dadkeena wayba social media si la yari ujeedka kulanka ayaa timid kadib markii ay soo bateen haweenka isticmaala daroogada iyo dhibaatooyinka ay haweenka kala kulmaan baraha bulshada taasoo ay caqabad ay ku tahay nolosha iyo tan bulshada kale